waxa weeye dhulkaas baddaas waxaan u aragnaa annaga muuqaal ahaan aragti ahaan siday annaga noola muuqato inay si sibiqa oo doqonma garata ah ay kenya ku heshay oo khiyaana ah waxa la yidhi bad aan waagii horeba war ku jirin oo waxba ku jirin dal xora dhul baddiisa ka mid ahayd ayaaba waxa loo soo qortay arjilayadu isfaham haddii raggii u saxiixa in la weydiiyey ay ku ficnaan lahayd haddaanu nahay shicibka soomaaliyeed saaka dareenka yagu aad buu u kacsan yahay maadaama maanta looga yeeray dadkii maxkamadda heeg waxaanu codsanaynaa maxkamadda heeg annagu dowlad jirtaanu nahay dad jiraanu nahay dad jiri doonana waana libaaxyadii afrikaanu nahay afrika dowlad naga hoose naga horreysaa kuma jirto afrika dad naga fiicin kuma jiro afrika dal naga fiicin kuma jiro afrika hoggaankiisii baanu nahay afrika xooggiisii baanu nahay afrika cududeedii baanu nahay dagaalka sokeeyoona baabiyeya hadday noogu hiilanayaan waa maxkamad caalamiya waxaan ka filaynaa kolley rajeedayada inay kusoo dhammaan doonto bad soomaaliyeed ee inay tahay wa iska caddahay inay si fiicanoo cadaalada u dhici doonto xukunkaas ayaanu kolley badan horta systemka laleeyahay waa loo gatay ayaaba khaldanba waxa lagu eedeeyaa oo la dhahaa way gateen dadaan awoodba u lahayn inay gataan ama wadamo kale kala hadlaan waxaa la yidhahdaa marka xasano maxamuud raagaa lay dhahaa waxaa ilaahay mahaddiisa in soomaaliya maanta wax u dacwoohaya la helo oo macnaha kenya burburka inay ka faa'iidaysto haysaa laakiin xataa haddaan burbursanaha waddankeena wax la xoogi kara ma aha waxaan isleehay waxay kusoo dhammaan kartaa rajo fiican